afhayeenka odayaasha koonfur galbeed ee soomaaliya oo qadka si toosa iminka inoogu jira malaaq cali shiine mana maqlaysaa marka hore bal waxaad warbixin inaga siisaa xaalada guud ee magaala madaxda caasimada koonfur galbeed ee baydhabo
bismillaahi raxmaani raxiim xaalada magaala madaxda koonfur galbeed baydhabo hadda aan joogno xaaladeeda aad bay u fiican tahay wax dhibleh kama jiraan nabadgelyadeedu waa fiican tahay saddex beri oo arbacadii laga soo bilaabay ilaa maanta ugu dambaysay roob ayaa ka da-aya saxansaxan udgoon bay leedahay daruuro waaweyn baa xilka ku godaamin ilaa imaad yaa ka gaarteen wax dhib leh magaalada hadda ka jira ma jiro nabadgelyadeeda aad bay u fiican tahay howlihii aan wadnay oo maaragtay madaxweynaha madaxweyne weer lagu doortay iyo ku-xigeenkiisana xaaladooda meel wanaagsan bay maraysaa haddeer waxaan ku talajarnaa maaragtay qaabkii golada wasiirada loo dhisi lahaa iyo mataqaanaya ciidamadii maaragtay garaawiista koonfur galbeed xaradii lagu xarayn lahaa oo hadda la diyaariyay ayaduna haddii alla yidhaahdo maalmaha soo socdo maaragtay rabo in ciidamada lagu xareeyo marka xaaladdu aad bay u fiican tahay siyaasad ahaan iyo mataqaanaya dhan walbo magaalada xaaladeeda iyo nabadgelyadeeda iyo nooc walba aad bay u fiican tahay magaras
waan gartay waxaad inoo sheegtay in ciidamo la xareynayo ciidamadan la xareynayo ma ciidamada u daacad ah miya dowlad goboleedka koonfur galbeed
haa ciidamadaas waxa weeyaan ciidamadii koonfur galbeed soomaaliya oo daraawiista la dhihi jiray oo loogu talagalay way maaragtay xagga nabadgelyada iyo maaragtay difaaci dhan walba inay ka shaqeeyaan oo gobolada maaragtay lixda ah ciidamo maaragtay ku howlgalayo ciidamada maaragtay federaalka maaragtay ayagoo gacan ku helay maaragtay shaqooyinka sidaa u qabanayo ma garat
waa tahay ciidamadan qaab ceenkeha ayaa lagu xulayaa ma qabaa'ilka koonfur galbeed oo idil miya tira yacni amba iska soo aruurinayo ciidamo ah mise wa waa ceenkee ciidamada qaabka loo xulayo
adeer ciidamadu maaragtay wax qabiil lagu soo xulay maaha wax gobol ahaan maaragtay intaasaa loo qaybsadey la dhahay maaha dhalinyarada ayuka diyaar dhalinyaro ayuka diyaar ah waxaan kuu sheegayaa dhalinyaradii maaragtay puntland ka shaqaysanaysay oo maaragtay meelaha alaabtii warwareejinaysay ilaa boqol iyo lixdan isbood ayaa isdiiwaangelisay oo diyaar usoo ah inay yimaadaan halkaan qarashaadkooda loo diraya maaragtay halkaa laga soo qaadaya kuwa lixda gobol joogada subaxa nool baxruunta maaragtay odayaasha guutada koonfur galbeed ay degdegeen ayay isku soo xaadiriyeen dhalinyaradu ayukaaba maaragtay saacad walba waxay leeyihin waktiga waa lagu dheeraday maalano qoro ayukaaba leh marka wax maaragtay qaabkee lagu soo xulaa wax la dhacay ma aha dhalinyarada ayukaa diyaar ma garan waa tahay waxaan u fahanay dhalinyaro si mutadacanimaca yacni isku qoraya oo diyaar u ah inay u shaqeeyaan deegaanadooda inay wax u qabtaan waa taa haddaan ka gudubno malaq malaaq cali shiine dabcan waxaan isa soo taraya warar sheegaya in hotel bakin amba baar bakin aan dhehe raggii ku shirayay inay kasoo baxeen maalinba maalinta ka dambeysana ay kusoo biirayaan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya maanta ugu dambeys waxaan maqlayaa haye
warkaa asiga wuu jiraa markii horeba maaragtay meesha baar bakin qaab kale ayaa lagu tagay oo nidaam kale ayay ku abuurantay arrintaas iyada ah arrin ka timi maaragtay meelo kale ayay aheed dad noo kale loo tashkiiliyey sidaas ku warqabtay goboladan maaragtay dadkan masaakiinta ee beeraleyda ah oo maaragtay duumadii baktig inay ku nooladan aysan rabin walba waa la duleynayay dad noocaasee cadow ebay leeyihiin cadowgaas ayaa abuuray dhalinyaradaas in maaragtay halkaa ay tagaan oo si loo yidhaahdo laba goboleed ayaa baydhabo ka tirsan iyo waxyaala noocaas ah marka arrintii markii dambe dadku way fahmeen odayaashii halkaa joogay gudda dib u heshiisiin waxbaa jiray markii horeba maaragtay dhalinyaradii waa waa la fahamsiiyey dartoo dantooda la fahamsiiyey hadda waxaan u sheegnay inaka odayaal baanu nahay inkastoo qof kasto waktigiisii in meesha uu gaara ilaahay og yahay haddana dadka dhalinyarada ee maaragtay ayaa mustaqbalkooda hor leh annaka waayenaanu nahay dadkayada ninka ugu yar baa toddobaatan jir ah dadka haddii shaqadii mataqaana ee loo diyaarinayo maamulka loo dhisayo dadkooda lisaamjinay waa inka xageed wax ku wadan iseed wax u wadan warar badan ayaa la yidhi waa loo aqliceliyey marki dambe maaragtay waxay noqotay maaragtay arrintii inay u dhada nuglaadaan waxaa jirtay maaragtay rag meesha joogay oo arrimahaas hormuud ka ahaa ayaa markii dambe maaragtay cali ka soo baxay oo yimi oo maaragtay kuwa hadda joogan maaragtay wadhadalkiina waa sii socdaa marka xaaladda ayada maaragtay heer gebagabeed ay taagan tahay ummadan markii horeba maaragtay dhibkan waa loo abuuray moogii dad reer khilaafe maaha heshiis baa lagu noqday hadda markaan ilaahay adamkiisa waxaan jecelnahay ayadoon khilaaf jarin in haldan aan kasoo wada jeesano annagoo aan qolana dulminayn maaragtay wixii aan xaq u leenahayn maaragtay aan aan qabsanayno ninkina dulminayna naga jeedle soomaalida qabiil aysan degin ummad aysan degin dhulkaan ma jirto dadka maamulka dhistayna waa dadkii u dhashay dadna waa ku dhasheen dadna waa u dhasheen dadkii u dhashay way dadka maamulka dhistay dadki ku dhashayna haddi cid markaa duulaan ku ma jirtee markii horeba nabadgelyo walaatirma dadka kula noolayeene in sidoodii dhantoodii shaqadooda ay u joogaan raalli baa laga yahay cid wax loo dhimay ma jiro reer hebel baa kasoo jeeda meesha ma taalo ilaahay adamkiisa maaragtay arrin maaragtay wanaagsan oo maaragtay dadkuna ay ku jeclaadaan ayaa meeshaan ka dhacday ilaahay baa mahaddeed iskale dadaaldeed waan usoo dalnay cadowgii maaragtay kii kor u hadlayo kii hoos wax u sheegayaba cadowgiina waa ku jabay ma garan
waa tahay een, dabcan een, malaaqa calishiine baarbakiin ma ahan markii ugu horreysay oo shir ceynkana lagu qabtaahi dhowr jaro hore waxaan la soconnaa sanooyin amba taarikhda markaan dib ugu laabano een, dhowr jaro laisku dayay in ummaddaani wax loo sameeyahay in haddana d- een, wax lidi ku ah haddana baarbakiin in laga abaabuli jiray marka haddii aan su-aasheedii bal aan ku aan si hoos aan u- aan ugu dhaco een, guddoomiye ku-xigeenka gobolka baay een, shiine macalin nuurow ayaa hogaaminayay een, xubnihii fadhiyey baarbakiin isagu ma een, ma ka mid yahay een, xubnaha aad wadahadalka aad aad aad kula jirtaan
haya dadka meesha hormuudka ka ahaaba ayuu kay ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka oo kale waxaa eh, wadahadal baa lala galay waa loo sheegay maslaxadda meesha ay ku jirto marka maaragtay ayukaama maaragtay waa dad siyaasiyiin bay ahayn maamul ku jiro qaabkii waa laisla tacamay waxaan inay shaqoon yihiin baa la ogaaday xaaladii markii dambe waxay noqotay in maaragtay eh, bulshadaan oo maaragtay maamulka ay dhisanayso odayaasha dalka ay hordoodayaan inay kaalinta ayaga ugu banaan ay ka qaataan laakiin khilaafkii qayladii maaragtay taswiiskii ummadda la geliyeyna laiska dhaafo xaaladdu halkaasay maraysaa meel aad u wanaagsan oo yadadiileyna lagu faraxo ayay maraysaa ilaahay adamkiisa asbuucan gudihiis waxaan jecelnahay in banaabaxiyo waaweyn oo lagu taageerayo maamulkaas uu halkaa ka dhaco markaa maaragtay eh, inaysan khilaaf meesha ku jirin laga hadleeyo raggaa sideen maaragtay eh, ay ka hadlaan ilaaduhu inkun halkiin aad ku dhagaysataan ayaan rajaynaynaa marka edamka ilaahay maaragtay dad dadka hadduusan dulmi wadan oo wii xaqiisa keliya raasina ilaahayna gacan buu ku siinayaa marka xaaladdu aad bay noogu wanaagsan tahay waa runee wax badan ayaa laisku dayay dhulkan koonfur galbeed in maamullo loo sameeyo rag badan ayaa barnaamijkaas isagoo wata ku geeriyooda ilaa kontaneeyada ilaa haddaa soo sootay ilaahay edamkiisa xilligii maaragtay intaasu ku ayaa sacadaasu soo gaarshay annaka marka waxaan jecelnahay maaragtay maadaama odayaal waayele aanu nahay taarikh wanaagsan inaan ka tagno diilka soo korayo maaragtay wax meel fiican ay wax ka bilaabi karaan inaan wax geyno ayaanu jecelnahay ilaahay adamkiisana maaragtay waana inoo suurtagelaysa waana inoo suurtagashay ma garan waa tahay su-aasheeda ugu dambaysa aan ku weydiinaya waxay tahay malaaq calishiine dabcan waxaa jira een, shir hal Waayo.
maalin socday een, oo madaxweyne loogu doortay shir hal maalin socday oo madaxweyne loogu doortay abuukar cabdi mardaadi nimay dhahaan oo ah madaxweynaha lagu sheegay inuu yahay madaxweynaha shabeelle state arrinkaa haddaad tihiin een, golihii guurtida ee koonfur galbeed soomaaliya sideed u aragtaan
adeer arrintaas iyada wax lagu qoflay waxa suurtagalana maaha wax dhacayna ma jiro shir maaragtay meel ka dhacayna ma jiro cadowga maaragtay koonfur galbeed ayaa meel ambulo ku kariyey nin markaa maaragtay ujeedo kajeedo meel ujeedo baan la aqoon ninka haddaa taqaani haddii kaleba ayaa maaragtay la yidhi maaragtay adaa madaxweynanta ka ah waa maaragtay war iska laabla ka ah oo maaragtay lagu wado maaragtay arrintaa koonfur galbeed in maaragtay ulees lagu saaro waxa ay damceen in la yidhaahdo mar haddii sidaa tahay aniga saddexdii gobol aan dhisanaynahay wax noo asa in ay naga soo yeerto ayaa loogu talagalay waxa weyda bani aadamka ogolaan karo mis maaragtay dhici karana maaha marka warkaas isaga ah. ninka maaragtay waxaasoo meelaha la sheegsheegay waanu maqalnay dad ka jawaaray hataa ma lihiin maadaama wixiina ay yihiin wax dhalanteeda wax lagu qofla ay yihiin wax jawaab ka bixiya hataa ma jira adiga afhayeenka idaacada camar ee maaragtay waan soo weydiiyeen arrintaa maxaad ka dhihi leedeen arrintaa waxaan ka dhihina ma jirte maaragtay ninka hadda ciyaal maahayn dad waaweyn baanu nahay waxaas abaabulkooda iyo nidaamkooda meesha ay ka yimaadeen baanu ognahay waxaas waxaan ka hadlayna maaha baanu yidhi marka waxaas wax maaragtay haddana soo qaado oo maaragtay sidii dhacday meel ka dhacday oo arrintaas maxaad ka dhihi leedeen la yidhaahdaba wax lagu yaqyaqsoomo ma garata
waa tahay dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa malaaqa cali shiine oo qadka telefoonka ugu waramanayay warbaahinta koonfur galbeed isha baydhaba daafeed baydhaba media malaaqa cali shiine aad iyo aad ayaad umahadsantaha
idinkaa mudana khayr allah idinkiyo dadka waa